door wanaagsan dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan warka duhur ee dalsan qodobada ugu dakorona waxaa qayb ka noqon doona faahfaahino dheeraada oo kasoo baxaya xiisa dagaal oo maalintii labaad ka taagan deegaanka xarar buri ee hoostaga magaalada dhuusamareeb ee caasimada maamulka galmudugga
qaramada ayaa waxa ay soo saartay iyadoo ay sheegteen ay rahdeen kumanaan soomaali ah inay saameyn ku yeesheen roobkii deerta ay fatahaado ka dhashay webiyada dalka
gudoomiyihii hore baarlamaanka soomaaliya maxamed mursal oo kulamo kula qaatay jaaliyadda soomaaliyeed ee dalka sweden kadib markii uu booqday halkaasi
midooda dugsiyada gobolka banaadir oo u dabaaldegay sanad guuradii saddexaad ee kasoo wareegatay asaaskooda ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya oo sheegay in dalka markii laga cafiyo deynta ay yeelan doonaan dhaqaalo si loo horumariyo adeegyada bulshada
wararka dibadda warkeena aad ku maqli doontaan waxaa qayb ka noqon doona
ururka xamaas oo weeraro culus la beegsatay ciidamada israa'iil ee duulaanka ku ah marinka khaza
iyo tirada dhimashada dadka reer falastiin oo kor u dhaaftay sideed kun saddex boqol iyo lix qof
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bob dring iyo marimas sagal holselaris
maanta duurnimo talaada kala duwan ku beegantahay soddon iyo kowga bisha tobnaad sanadka laba kun saddex labaatan kusoo dhawaada warkii duur almaamaasan ayaa laga helayaa xiisad dagaal ah oo u dhexeysa laba maleeshiya bareed oo ka taagan deegaanka xanar bure ee dureedka ka ah magaalada dhuusmareeb ee caasimada maamulka galmudug xiisadaas oo u dhexeysa laba maleeshiya bareed oo walaala ah waxaana wararkan helaya sheegan xiisadan ay ka taagan deegaanka xanar bure ay salka ku hayso arrimo la xiriira aano qabiil waxaana wararka inta ay kusii darayaan in dagaal ka dhacay maalmo ka hor halkaasi uu dhex maray laba maleeshiya baleed waxaana ka dhashay khasaaro dhimashii dhaawac ah waxaana sidoo kale uu saameeyey dadka ku dhaqan deegaanka xangur ee gobolka galgaduud ilaa iyo hadda inta la xaqiijiyo waxaa dagaaladii ka dhacay deegaanka xangur ee ku nafwaayay todoba ruux oo dhinacyadii dagaalama ah halka tiro intaas ka badan sidoo kale ku dhaawacmeen oo ka kala tirsanaa maleeshiyaadkii dagaalamay labada maleeshiya baleed ayaa weli isku horfadhiya deegaanka xangur iyadoona lasoo warinayo dhaqaaqyo ciidan labada nooc ay kala wadaan sidoo kalena ay bilowdeen dagaalin nabadeed oo ay wadaan waxgaradka deegaanka iyo mas-uuliyiin ka tirsan maamulka galmudug iyagoo ka howlan sidii loo kala qaadi lahaa laba maleeshiya bareed oo weli xiisadooda maanta ay ka taagan tahay deegaanka xanagure sidoo kale waxaa la tilmaamay in maleeshiyaadka iyaguna dhankooda ay haatan joojiyeen xabadda balse balse la wado dagaalo kala duwan oo lagu doonaya in xiisada lagu qaboojiyo gobolada dhexe ayaa waxaa mararka qaar kusoo laalaabtay kuwaas oo aan waa sidoo kale kuwaas oo saameyn ballaaran ay ku yeesheen dadkii deganaa deegaanadaasi dhowaan ay ahayd markii dagaal la mid ah kii ka dhacay deegaanka xanabure uu isna ka dhacay gobolka shadallaha dhexe gaar ahaan deegaanada cadale aagiida waxaana xiisadaas ay u dhexeysay iyadan laba maleeshiya balaad walaalaha hawada dega deegaanhasta degmada cadale gobolka shadallaha dhexe iyadoona haatan lagu guuleystay in ciidamada kala dhex dhigo maleeshiya balaadkay ku dagaalamay degmada cadale deegaan hoostaga ee ka tirsan dowlad goboleedka shabeelle yaraan afar qof ayaa ku geeriyootay in ka badan laba boqol toddobaatan iyo sideed kun oo kalena waa ay saameeyeen reer miidaan ah iyo sidoo kale fatahaado kuwaasi oo ka dhashay fatahaado uu sameeyey webiga shabeelle iyo sidoo kale kadib markii ay bilowdeen roobabka deyrta waxaana waxaana sidaasi sheegay xafiiska qaramada midoobay ee arrimaha bani-aadamnimada ee u n oja hay-adda qaramada midoobay ayaa warbixinteeda waxaawaa hay-adaha waa hay-adda qaramada midoobay ayaa warbixinteedii ugu dambeysay ee fatahaadaha ku sheegtay in ka badan afartan iyo saddex kun oo qof ay ku barakaceen masar ka barakaceen dhulkooda iyada oo badi laga diiwaangeliyey dowlad goboleedka hirshabelle si kastaba haatee hay-addu waxa ay sheegtay in dadkani ay weli u nugul yihiin madaalada dambe haddii roobka roobka soo socdaa haddii ay daami sida aan la saadaanayo maadaama inta badan goobaha loo barakacay ay ku yaalaan dhul jooga hoose oo macquul ay tahay inay daadka kusoo fatahaan sida ay sheegtay un oja ugu yaraan saddex qof ayaa weli lagula yahay baydhabo iyo sidoo kale galmudugba boqol iyo konton kalena waxaa lagu soo waramayaa in ay ku dhaawacmeen degmada luuq oo dowlad goboleedka jubbaland intii lagu guda jiray roobka lixaadka ah ee da-ayay sanadkii laba kun laba iyo labaatan ee bishii oktoobar hay-addu waxay sheegtay in howlgalladaasi waa in horaha bani-aadanimo ee kaashanaya amase ay wadaan ay haatan jawaab celin fiican ka heleen sidoo kale ay kusoo beegmeen xilliba badan ay u nugul yihiin fataalaha iyo sidoo kale abaaraha
midowda dugsiyada gobolka banaadir waa madal ay ku midaysan yihiin qaar ka mid ah dugsiyada gobolka banaadir waxaana xubin ka ah dhammaan dugsiyada gaarka loo leeyahay ee ku yaala gudaha caasimadda aasaaska midowda dugsiyada ayaa sabab u ahayd kadib markii ay bateen goobaha waxbarasho ee ku yaala gudaha magaalada muqdisho kuwaasi oo gaaray ku dhowaad toddoba boqol oo dugsi waxaana ay bulshada soomaaliyeed u hayaan adeeg tarbiyad tacliineed oo baaxad leh munaasabadda dabaaldega sanad guuradii saddexaad ee midowda dugsiyada gobolka banaadir waxaa goobjoog ka ahaa macalimiin mas-uuliyiin ka kala socotay dugsiyada gobolka banaadir madax ka socotay jaamacadaha dalka dhaqaatiir aqoon-yahano xildhibaano wasiiro iyo weliba marti sharaf kale gudoomiyaha midowda dugsiyada gobolka banaadir cabdiqaadir maxamed xasan ayaa ugu horeyntii waxa uu sharxaad kooban uu ka bixiyey ujeedooyinkii laga lahaa aasaasidda midowda dugsiyada gobolka banaadir u qareybidda dugsiyada dugsiyada in loo qareemo waxaad ogtihiin haddii keli keli loo socdo cid guulgaaraysa ma lahan laakiin haddaan isku duubanno annagoona cidna ku xadgudbayn inaan cadkeenna dhacsan karno inaan tababar heli karno inaan heli karno maxaan ku dhahaa kormeer heli karno inaan tasiilaadka loo baahanya waxbarashada daruuriyaadka ah inaan heli karno inaan annagu iskaashan karno in maaragtay wax kasta aan heli karno annagoo waddo wanaagsan u marayno oon isku taagay hay-adaha dalka siyaasadda waxbarashada u qaabilsan iyo hay-adaha kale ee ologala ah laakiin si xikmadaysan oo sharci aneh aan maaragta wax ku raadinayno hagaajinta xiriirada dugsiyada iyo hay-adaha waxbarashada ka dhexeeya haddii la isku duuban yahay o la urursan yahay waxaa fudud in aad wax la qabsatid hay-adihii kale ee tacliinta ka shaqeynaya ama heer gobol ha ahaadaan heer qaran ha ahaadaan bahday tacliinta sare xarumihii cilmi baarista intaasoo dhan in maaragtay wax ay isu geyn karaan dadaaladooda iyo maskaxdooda guulna la gaari karo ayadana ujeedooyinkii loo aasaasay midowga ayay ahayd sidoo kale qaar ka mid ah martida ka qayb gasha ayaa dhankooda hambalyo iyo bogaadinba u diray midowda dugsiyada gobolka banaadir iyagoona tilmaamay waqti ay u baahnaayeen ardaydii iskuulaadka ku yaala caasimadda ay kusoo begmeen midowda dugsiyada gobolka banaadir sida aada arkaysaan hay-ad fac weyn ma ah maadaama uu cawada u dabaaldegayo sanad guuradii saddexaad waxaa laga dareemayaa inta uu jiro runtii maamulayaasha ku midaysan midowda dugsiyada gobolka banaadir cawada waxay iskugu yimaadeen inay xafladan ku xafladeeyaan oo dhismihii iyo howlbilaabidii hay-addan iskugu hambalyeeyaan farxad iyo sharaf weyn ayayna u tahay dhammaan madaxda nagala soo qayb gashay
shirkan oo kale wuxuu fariin u dirayaa decision makerska marka waa inay ka faa'iidaystaan oo la qaataa dadka waxa ay rabaan marka aada u mahadsan tihiin waan bogaadinaynaa sanad guurada saddexaad ee associationka aada baan idin salaamayaa waxaan u hambalaynayaa midowda dugsiyada gobolka banaadir sanad guuradooda saddexaad marka xeega waxaan rabaa annaga midowga dugsiyada iyo dalladihii diri jirayba waxaan leenahay wada shaqayn dadka qaranka soomaaliya matala dhammaantood ama intooda badan waxay ka soo baxeen dugsiyada gobolka banaadir waxaa noo furan marka hore inaan u hambaliyeyno waxaan leenahay dadaalka qiimaha badan iyo juhdiga faraha badan ee aada soo runtii bixiseen maantana aada meeshaan kusoo gaarteen waan idin hambaliyeynayaa Ee, qodobka labaad runtii in dalkan oo xaalado adag runtii ku jiray sanooyin badan in dadaalka intaan la eg maanta ee, la fadhiyo oo intaanu aqoon-yahan oo kala duwan iyo ee, midowda dugsiyada gobolka banaadir ee, dadaalkoodii dheeraa waxaan aada iyo aada runtii ee, hoosta uga xariiqaynaa howl wakti badanna la geliyey wax badanna runtii loo huray inay tahay mar kale ustaad cabdiqaadir maxamed xasan eh, intiinaan hortiisana waa uga mahad celinaya wuxuu kamid ahaa maamulkeeni iyo macalimiinteeni eh, dadaal badan usoo galay kun iyo koo jeer waa mahadsan tahay mas-uuliyiinta kale oo ayagana u dhabar adeegay xafladan ilaa xeerkan inay soo gaarto ayagana waa uga mahad celinaya Ee, aniga oo maaragtay rabo inaan mar labaad xuso yacni dadaalkii ay ku bixiyeen waxbarashada gobolka banaadir maanta micnaha waxaa sharaf ii ah aniga oo ka shaqeeya xafiiska madaxweynaha oo ka mid ah agaasinka madaxtooyada qaranka soomaaliyeed inaan ka mid ahay dadkii ay soo abuureen soo ababiyeen soo barbaariyeen guddoonka hadda midowda gobolka banaadir oo ugu horeeya ustaad cabdulqaadir maxamed xasan sharafayna ii tahay inaan sii arko maanta ayadoo laga shaqeynayo in weli waxbarashadii lasii yani horumariyo caqabadaheeda maaragtay lagu maaragtay la xaliyo ama laga guulgaaro gabagabadii wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa soo xiray munaasabadda isagoona hambalyihii bogaadin u diray xubnaha midowda dugsiyada gobolka banaadir midowgan waa midow barakeysan ee, muddo saddex sanaan hadda jiray ee, qiimeyntiisii dadkii igu horeeyaa sheegay bandhigii lasoo sameeyeyna waa fiirsanayay waxyaabihii uu qabtay marka waa injineerka sheegay m t i ka socday marka kan waa ka gudba hadda waxyaabihii looga baahnaa marka hadda heer caalami uu gudbi doonaa insha allah waana soo dhaweyneynaa
cabdifataax mumn warbaahinta dalsan muqdisho
Thank
wararka la haysa hubsiimo u helidoodii iyo hufnaantabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin warlahelyaabaha talalhel